Tiknoolajiyada casriga ah ayaa waxa ay wax ka beddeshay qaybaha kala duwan ee waxbarashada iyadoona kor u qaaday adeegyada kala duwan ee goobaha waxbarashada. Tiknoolajiyada ayaana sidoo kale fududeysay isdhexgalka waxbarashada bulshada qeybeeda kala duwan. Marka laga yimaado in tiknoolajiyada ay fududeysay waxbarashada, dhanka kale waxaa jirta saameyn aan wanaagsaneyn oo tiknoolajiyada casriga ah ay ku yeelatay waxbarashada ardayda Soomaaliyeed. Faadumo Daahir oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa Radio Wamo uga warbixisay saameynta kala duwan ee tiknoolajiyada casriga ah ay ku yeelatay waxbarashada.
markii la leeyahay tiknoolajiyada saameynta ay xagga waxbarashada ku leedahay casri cusub aa hadda ku jirnaa waxaa la maraya waxay tahay laba kun labaatan iyo shanta saameyn aad u badan ay ku leedahay tusaale ahaan hadda wax walbo oo aad u baahneed maanta markii waxbarashada la joogo tiknoolajiyada aad ka helaysa tusaale ahaan inaa youtube-kii aa cashira aad ka heli kartid in yacni aad jaamacadihii yani lagu qasbanaan jiray in galaas la fadhiisto naftirkooda casharadaada online aa ku qaadan kartid in adoo gurigaaga joogo wax walba aa u baahan tahay meesha arabtaa wax aa ka baran kartid horumar ballaaranaa laga gaaray markii dhanka positiveka loo isticmaalo tiknolojiyadda tusaale ahaan in yacni aad maanta haddaad u baahan tahay inaad raadisid maxaa la dhihi jiray xog aad ka heli kartid youtubeyada beejaj qaar ay jiraan oo waxyaalo badan laga faa'iideysto cashiro badan laga qaato yacni dhan walba saameyn aad u ballaaran ay ku leedahay waxbarashada waxay u saameysay waxaan kaaga soo qabanayaa twenty nineteenkii waxaa dilaacahaa cudurka yacni coronavirus badanaana waqtigii waxay ayd ugu adkeed oo in galaasyada la xaadire ahayd yacni markaasoo kale cashiradii waxaa lagu qasbanaa in cashiradii la qaato maadaama cudurkii uu dhacay yacni uu cudurkiina faafaayo waxaa loo isticmaala waxay ahayd tiknolojiyad tusaale ahaan jubbaland hadda markaan joogno waxaa dhici karta anoo hadda kismaayo joogo in aan galaas ka rabo xamar ama hargeysa ama garoobe aanan noqon aanan ku noolaan karin deegaankaas maadaama deegaanka aan ku noolahay laakiin fursad waxaa u helayaa in cashiradii online aan ku qaato kollejiyo badanoo waxaa jiro online cashiro ku bixiyo anoo kismaayo joogo in jaamacadaha qaar online aan ku qaato oo maalintan buuggeyga difaacanayo kale in aa yacni online ku difaacdo xafladeyda haddaan tagaayo haddaan joogayo markaas aniga ay ugu xirantay marka saameyn badan ay ku leedahay guud ahaan soomaaliya horta markii yani habka casriga teknolojiyada markii la isticmaalayo positivena way leedahay negativena way leedahay markaas ardayga hadduu yahay arday usoo jeedo in uu wax barto uu halkaas inu cashiradiisa kala socdo koleyba saameyn badan kuma yeelanayso laakiin haddaad tiraahdid yani in social mediahii aan negative ahaan inaa u isticmaalo waa rabaa inaan yani wax ka faa'iidaystan waa rabaa suurtagal ma noqonayso marka caqabada qofkii hortaaganta ardayga hortaaganta waxaa waaye ardayga mar walbo yacni u janjeero dhanka negative hadduu ardayga positiveka u janjeero waqtigiisii soddonka daqiiqo ama halka saac uu cashirka uga faa'iidaysan lahaa oo maanta galaaskaas uu xaadiraayo uu og yahay uu jadwal u dejisan uu yahay yacni cashradiisu uu qaadanaya waxna uu ka faa'iidaysanaya